بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii aclaamu sunnati almanshuura lictiqaadi طaa'ifati الnaajiyati almansuura oo sheekh xaafid bin axmed alxakami uu iska lahaa waa kitaab caqiide ah oo su-aale iyo jawaabo ah waxaan maraynay su-aashii boqol iyo saddex tobanaad shiikhuu wuxuu weydiiyey kayfa sifatu lxashri fi lkitaabi sida laysu soo kulminayo aakhiro oo qur-aanka lagu sheegay maxay tahay qur-aanku siduu uga hadlay kulminta dadka lasoo kulminayo iyo sida kulmintaasu ay tahay jawaabtu waxay tahay fii sifatihi aayaatun kathiira tilmaanta kulminta iyo isu keenidda dadka aakhiro laisu keenayo aayado fara badan ayaa ku soo arooray minhaa qowluhu tacaala alla qowlkiisii ayaa ka mid ah walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara waad noo timaadeen idinkoo keli keli ah kamaa khalaqnaakum awala mara waad noo timaadeen waad noo timaadeen idinkoo keligiin ah oo wax xoolaa iyo wax maaragtay idin ergeynaya aanay jirin kamaa khalaqnaakum yaad noogu timaadeen awal mara sidii aan markii horeba idin abuurnay iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yihi waxasharnaahum dadkii waan kulminay muslin iyo gaalaba meeshii la istaagayey ee la isku xisaabinayey yaan u soo kulminay falam nuqaadir minhum axada mid ayaga ka midana ma aanan ka tegin oo kulli qubuurtii baa laga soo wada saaray ilaa ay mowqifka ka soo wada istaagaan si loo xisaabiyo iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi yowma naxshuru lmuttaqiina ila alraxmaani wafda maalin xus baa la leeyahay aan dadkii mutaqiinta ahaa u soo kulminayno intaan qubuurahooda ka soo saarno allihii raxmaan aha aan u soo kulminayno wafdan iyagoo wafdi ah oo gaadiid saaran oo wanasuuqulmujrimiina kuwii dembiilayaasha ahaana aan wadayno ilaa jahannama jahannama inti ka ah loo hogaaminayo wirdan iyagoo arooraya xooluhuna ceelka waxay soo arooraan marka ay ooman yihiin way socdaan oo gaadiid ma saarna wayna ooman yihiin marka waa kulmintii aakhiro ee ama janno laysgeynayo ama naar laysgeynayo xashri marka horreeyaa jiroo qubuurtii layska soo jamcinayay layska soo aruurinayay oo meeshii la istaagayey oo dadki lagu xisaabinayey dadkii lagu kulminayo marka xashriga qur-aanka lagu sheegay waa iska noocyo wax adduunkii ka dhacay iyo wax maaragtay aakhiro dhacaaya waxa marka aakhiradu soo dhowaato oo maaragtay adduunkii la gedin rabo dhacayo waxaa ka mid a in dab uu maaragtay ka soo baxayo meesha cadan la yidhaahdo dabkaasina uu maaragtay bari iyo galbeedba kala aadi doono oo dadkii uu soo hogaamin doono oo meeshii lagu kulminayo adduunka uu keeni doono oo ah sham sida lagu sheegay xashriga marka aakhiro dhacayana waa maxay oo koowaad waa in qubuurtii laiska soo saaro oo meeshii la isku xisaabinayay dadkii la keeno xashriga labaad ee qiimaha dhacayana waa maxay waa in mu'miniintiina jannada la geeyo gaaladiina naartii la geeyo iyo wa qowluhu tacaala iyo alla qowlkiisa uu yidhi wa kuntum aswaajan halaatha macnaha suuradda bilowgeeda suurat alwaaqica idaa waqacat alwaaqica laysa liwaqcatiha kaadiba khaafidat raafica idaa rujat ilardu raja wabusat iljibaalu basa marka isbedel dhacaaya iyo in maaragtay dhulkii isbedel badan uu ku dhacaayo oo aakhirada ay dhacayso yaa laga hadlay waktigaas oo wa kuntum aada ahaataan aswaajan noocyaalo halaathatan saddex ah saddex baa loo qeybsamayaa maalinkaas qiyaamo fa asxaabu lmaymanati maa asxaabu lmaymana saddexdii baa marka la fasiray fa asxaabu lmaymanati kuwii midigta u saaxiibka ahaa ee dhinaca midigta marayay oo kutubtooda midigta laga siinayay maa asxaabu lmaymanati kuwa midigta maaragtay u saaxiibka ah muxuu yahay xaalkoodu waa weynayn la weynaynayo wa asxaabu lmashamati kuwa labaadna waa maxay waa kuwii bidixda loo tiiriyo dhinaca bidixda loo wadaayey ama kitaabadooda maaragtay laga siinayo bidixda ma asxaabu lmashamati kuwaas bidixda loo tiiriyey muxuu yahay xaalkoodu iyadana waa xaqiraad la xaqiraayo qolada saddexaadna waa maxay wasaabiquuna kuwa u soo hormaray iimaanka iyo daacada alleh oo ummad kasta ka mid a assaabiquuna waa kuwa maaragtay jannadii usoo hormara dadku marka qiyaamaha saddexaas bay u qaybsamayaan iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi adiladii waxaan ku jirnay isi soo kulminta aakhira dadka lasoo kulminaayo ee qur-aanka ku jirtaan ka hadlaynay yowma idin baa alla uu leeyahay maalinkaas waa maalinka qiyaamaha eh yatabicuuna adaaciya dadkii waxay raacayaan kii u yeeraayay israafiil baa lagu sheegay oo buunka afuufaayay laftiisu marka kulmintii buu dadka maarata ugu yeerayaa laa ciwaja lahu qalloocna ma laha oo codkiisaa la wada raacayaa iyadoon la leexanaynin oo meeshii laisugu yeerayay yaa laisugu imaanayaa oo wakhashacat ilaswaatu ay xasisho codadkii ay xasilaan dadkoodii baa laga wadaaye liraxmaani allah raxmaana ay u xasilaan heybad ay ka hebaysanayaan alle iyo weyneyn ay weyneynayaan falaa tasmacu mana maqlaysid ilaa hamsaa cod gaaban ma ogiyo oo hooseeya waxaa lagu fasiray yani lugihii maaragtay lagu soconayo dadku markay cabsanayan tartiib bay u socdaan wa huwa marka isagaa fasiray hamsigaas muxuu yahay ilaa codka gaaban miday dadku ku sheekaysanayaan oo hoos hadalka isugu dhigayaan kulli waa lagu wada fasiray laakiin sheikhu maaragtay wuxuu qaatay tafsiirka ah wahuwa naqlu laqdaami waa in maaragtay cagihii la naqliyo ila lmaxshari meeshii dadka lagu soo kulminayey loo naqliyo oo ay socdaan macnaha cagihii lagu socdo ka akhfaafi libili sidii maaragtay cagihii geela oo kale marka sawdkaas la maqlaayo wuxuu shabahaa geelu markuu soconayo kale geedku geelu markuu soconaayo qaylo ma laha cagihiisu ile way jilicsan yihiin wax adag ma ahan oo matalan dhagax ku dhacayo kale ma ah marka geelu haba cuslaado ha weynaadee haddana gaadiidka maaragtay dhulka ku socda waa midka ugu maaragtay khafiifsan xagga yani dhulka maaragtay qabashidiisa xagtu ay qabanayso iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi yaa ka mid a adiladii ka sheekeynaysay isu soo kulminta aakhire lasoo kulminayo ee qur-aanka ku jirta waman yahdi illaahu yaa alla uu yidhi qofkii alla uu hanuuniyo fa huwa almuhtadi kaas waa mid hanuunsan waman yudlil qofka alla uu dhumayana falan tajida lahum awliyaaa min duunih ma u helaysid kuwa awliya ahoo u gargaara alla sukadiis oo hanuuninaya wanaxshuruhum kuwa waan soo kulminaa wanaxshuruhum kuwa waan soo kulminaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha calaa wujuuhihim iyagoo wejiga ku soconaaya waxaa noo imaan doonta qeybta sunnada in nin uu weydiiyey rasuulka sala alla alay slama kayfa yamshi lkaafiru yowma alqiyaamati calaa wajhihi see gaalku wejigiisa ugu soconaya markaasaa rasuulku wuxuu yihi sala allah alay slam alaysa aladii amshaahu calaa rijlayhi fi ddunyaa qaadiran calaa an yumshiyahu yowma alqiyaamati calaa wajhihi miyaanu allihii lugihiisa ku socodsiiyey adduunyada awoodin inuu ku socodsiiyo maalinka qiyaamaha wejigiisa iyo wakayru dalika min alaayaat waxaa kaloo tusinaya kuwaas kuwaan ahayn oo aayado ah oo ku tusinaya kulminta iyo sida leesu soo kulminaya oo kathiirun aayaduhaasuna ay yihiin kuwo badan su-aasha boqol iyo afar iyo tobanaad kayfa sifatuhu min asunna maxsharkii iyo isi soo kulmintii qiyaamaha leesu soo kulminayay sidee yahay marka axaadiista loo fiiriyo jawaabtu waxay tahay qaala nabiyu sal ll ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi sal ll ly slam yuxsharu nnaasu calaa thalaati taraa'iqa dadkii waa la soo kulmiyaa iyagoo saddex qaybood ah raagibiina kuwa macnaha wax raadinaya oo raqbi ay hayso oo kolkii lasu laisku soo kulminayay iyagu khiyaarkooda u tegaya waana maaragtay dadkii u wanaagsanaa raahibiina qeybta labaadna waa maxay waa kuwa cabsanaya waxaa la sheegay marka muminiinta guud ahaan inay sidaa yihiinoo cabsi iyo rajo ay u dhexeeyaan marna naxariista alley rajaynayaan sababtoo waa dad muminiina marna cadaabka alleh ay ka cabsanayaan sababtoo ah macasidii la yimaadeen wathnaani calaa baciirin laba ayaa maaragtay hal rati isla saaran mid marka lama sheegin sababto mid inuu hal qof inuu rati raaco waa iska caadi wa thalaatatun saddex dadkii ka midana calaa baciirin rati bay wada saaran yihiin ama ay maaragtay u kaltamayaanoo yani qofba umar maaragtay fuulaya wa arbacatun afar dadkii ka mida calaa baciirin yani rati bay macnaha hal rati bay isla isticmaalayaan wa casharatun toban oo dadka ka midana calaa baciirin hal rati macnaha isla wada isticmaalayaan oo marka qof maaragtay daalaba waa uu raacaya markaasuu cabaar maaragtay saarnaanaya waa ka degaya mid kalea fuulaya culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya halka ratiya tobanku inay isla fuulaan tobankii waa isla fuulayaan bay leeyihin qeybta saddexaad waa maxay marka qeybta saddexaad waa maxay taxshuru baqiyatahum wa taxshuru baqiyatahum annaaru dadkii intii kasoo hartay oo qeybta koowaad iyo qeybta labaad aan ahayn naartii cadan ka soo baxaysay yaa soo hogaaminaysa taqiilu macahum waa ay maaragtay la hergelaysaa waa hurdada macnaha duurka la seexdo ayaa qayluule la yidhaahdaa dadkii bay la hergelaysaa xaysu qaalu meesha ayay hergalaanba oo ay ku nastaan oo xooga ay seexdaan wa tabiitu naartii waa ay maaragtay barinaysaa waa la hoyanaysaa macahum dadkii qeybt qeybtaas macnaha saddexaad xaytu baatu meesha ay seexdaanba wa tusbixu macahum xaytu asbaxuu waxayna maarata kula waabirays waxayna kula waabiri waxayna kula waaberiisanaysaa dadkii meesha ay ku waaberiistaan wa tumsi macahum waana la galbaysanaysaa xaytu amsow meesha ay ku galbaystaan marka naarti mar walba waa la joogtaahum ma faaruqayso waa gaaladii marka laakiin xadiidkaas sida maaragtay daahirka ah xashrigii yani qiyaamaha maaha waa ka sokeeya waa intaan adduunyadu dhammaanin wallahu aclam wa can anas bn malikin waxaa laga wariyey waa xadiidkii labaad ana rajula nin qaala inuu yihi rasuulka ala sal sl uu ku yidhi yaa nabiy allahi nabiga allow kayfa yuxsharu lkaafiru calaa wajhihi ile qur-aankii uu ku arkay iyadoo la leeyahay gaaladii wejweji baa maarata loo soo kulminaya markaasu wuxuu yihi gaalkii see wejweji maarata loogu soo kulminaya markaasaa rasuulku wuxuu yihi sal ll slam alaysa aladii amshaahu calaa rijlayni fi dunya alaysa aladii amshaahu calaa rijlayni fi dunya allihii labada lugood ku socodsiiyey markuu adduunyada joogay miyaanu qaadiran ahayn mid awooda calaa an yumshiyahu calaa wajhi yowma alqiyaama inuu wejigiisa ku socodsiiyo maalinka qiyaamaha xadiidka bukhaari muslim baa wariyey wa qaala sala allah alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi inakum maxshuuruuna dad yaho waa laydinsoo kulminayaa aakhiro xufaatan idinkoon kaba qabin curaatan qaawanoon dhar qabin gurlan aan gudnayn kamaa bada'na sidii aan idiin bilownay awala khalqin khalqiga bilowgiisi yaan nuciiduhu aan u soo celinaa khalqigii marka caloosha hooyadeed bay ku jireen iyagoo maaragtay wax labisa aan haysanin oo iska qaawan oo maaragtay aan gudnayn saasoo kale marka qiyaamay usoo celinayna wacdan calaynaa waana maaragtay ballan annaga waajib nagu ah inaan fulino innaa kunnaa faacilina kuwa sameeyaana soo celintaas iyo soo saaridaas wa ina awala alkhalaa'iqi yugsaa yowma alqiyaamati ibraahim rasuulka alle wuxuu yidhi sal ll slam khalqiga midka ugu horeeya ee maaragtay la marashaynayo maalinka qiyaamaha waa nebi ibraahim bukhaari iyo muslim baa wariyey alxadiid xadiidka akhri buu ku leeyahay marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa maaragtay alla ku gaar yeelay karaamadaas nabiy llahi ibraahim sababtoo ah alla dartiis baa dharka looga dhigay bay leeyihiin markii dabka lagu ridaayey laakiin taa macnaheedu maaha inuu nabigeena sal ly slam ka fadli badan yahay sababtoo waxaa dhici karta fadli inuu nebi la gaar noqdo fadli kale mid kale la gaar noqonaa kada laakiinse macnaheedu aysan ahayn aakhirkii in maaragtay tafdiil uu meeshii jiro oo la leeyahay waa ka fadli badan yihiin mid khisaashiisu ay aada u badan tahay sida rasuulkeena sal ly slam wa qaalat caaishatu caaisha waxay tiri radi allahu canha fii dalika iyadoo marka tilmaamaysa xadiidkaas in dadka iyagoo qaawan lasoo kulminayo waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka allow alrijaalu waannisaau yanduru bacdum ilaa bacdin way la yaabtay oo raggii haweenkii iyagoo qaawan haddii lasoo kulmiyo way maaragtay qaarkood qaarka kale way fiirinayaan miya way isdaawanayaan fa qaala wuxuu yihi rasuulka sal ll ly slam alamru ashaddu min an yuhimahum dalik arrinku waa uu ka daran yahay inay waxaa daneeyaan oo isfiirfiiris iyo wax noocaas oo kale ah arrintu waa ka weynta oo qof walba tiisii baa maaragtay u taallo uu cabsanaya oo xaaladiisu wuu maaragtay ka welwelsan yahay wabillahi towfiiq